aada iyo aad bay uga qayb qaadan karaan laakiin hawl weyn baa hortaal waayo badeena soomaaliya waa la haystaa waxa weeye weli waxay gacanta ugu jiraa ciidamo shisheeye oo ajnabi ah ma garat waxay u baahan tahay hawl hawl horle iyo maraakiib xoog badan iyo waxaan ku yidhi addoomo dheereeyo iyo wasaarado ka madax banaan kuwa hadda jira ama dowlad federaal ha ahaato ama puntland ha ahaatee maxaana ka ahaatay nabad maamul goboleeda ha ahaatee wasaarad ka madax banaan bay u baahan tahay aa magacaygu waa yaxay kusaale xaafid ardwaan ugu horeynta horta soomaaliya waxay leedahay dad ugu dhe africa sala socono waxaana dhex eegaya khayraad badan oo loo baahan yahay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo cadowga laga ilaaliyo ciidankaasu una ilaalin doona haddee khayraadkeeni oo daljir aad baan kuu salaamayaa masaaxiib ma garata magacaya cabdiraxmaan cabdullaahi xisbaan weye waa dhegaysanayay anigu waxaan aaminsanahay rayigayga markaan ka hadlo inta xooga inta maamul goboleed wax la weydiinayo wax soomaaliya ka hagaagaya waxaan u sababeynayaa goorta dawladdaa la dhisayey maamul goboleed ayagaa dad misra soo xusoo geystay meesha wax ku jaba ma jiraan laakiin macnaha dadkay geysteen waa dad iyaga makalaha wixii dhaliila ka hadli karaa wixii wanaaga wixii kara weeye maxaa intaa loogu warwareegayaa maamul goboleedyada maamul goboleed dad bay meesha geysteen annaga waa wareersannahay dowladlaan baana haystaa hadday nimanku wax dhisayaan waa loo baahan yahay ciidankii dalka ha dhiseen iyo ciidankii badda iyo ciidankii beriga iyo ciidankii cirka intaba waa loo baahan yahay maamul goboleed iyo waxaasaan lagu warwareegi anigu qaabka aan isleenahay haloo maro waa haddaan maamul goboleedku kiil bay keensadeen in la shiro oo iyagu ay go-aan gaaraan oo ciidanka saa ku qoraan wallaahi aad baan usoo dhaweeyey aniga maxay hataan shalay markii wasiirku wasiirka amniga uu ku dhawaaqay in la dhisi doono ciidamadii badda ee soomaaliya dib loo soo celin doono waxaan dhihi karaa waa dowladnimadii soomaaliya oo dib usoo laabanaysa waxaan aad baan ugu faraxsannahay marka anigu waxaan ka rajeynayaa aanan ka codsanayaa maamul goboleedada iyo dowladda dhexeeda inaanay afka baakisa ka dhigin ay ficil ahaanna ay ku dhaqmaan maxay tahay halkaa kasii ambaqaadaan ayna hirgeliyaan si dhaksale ciidamadii badda keliya maaha ciidamadii cirka ciidamadii beriga in dhammaan ciidamadii wadanka la dhiso aad baanu u jecelahay aad baanan usoo dhaweynaynaa dawladda aad bay ugu mahadsan tahay alow waxay la tahay niyow in lasla soo qaado arrintaasi waa wax yani aada loo soo dhaweeyo inkastoo dee maxaa la yidhahdaye wadanku uu baahan yahay maxaa la yidhahdaye ciidankii gudaha difaaci lahaa iyo wadanka gudihiisa haddii lala soo haddii lasoo qaadayba in maxaa la yidhahda ciidankii badda la sameeyo brobleenka badda soomaaliya ka jira waa la soconaayo de maxaa la yidhahda burcadbadeedii waa kamid a burcadbadeeda welibana soomaalida mehe burcadbadeedan kale ee adduunka kasoo yaacday baa kamid a ma garatay jariifkii iyo maxaa la yidhahda suntii ku qubaya ee maxaa la yidhahda ciyaalka iyo layidhahaaye doomaha ku shaqaysanaya soo baxsanaya maxaa la yidhahda shabaagii iyo wixiiba ka maxaa la yidhahda dusha ka maraya marka walaalow waa arrin lasoo dhaweeyo inkastoo dee aynu ognahay maanta maxaa la yidhahdaay maxaa la yidhahdaay maamul goboleedyada inay iska noqdeen bade waxyaabo magacuun ahaan u jira laakiin oo problems badan ay dadku ka tabayaan hadda si dhalinyarada qaar ay sheegayeen oo dee haddaysan afka baarkiisa noqon waa wax dhaama wixii hore ee maxaa la yidhahdaay iska daldalanayay in maxa tusaale ahaan oo kale de ka degismaayo tan muqdisho tan boosaaso kuwa ugu waaweyn iyo marka iyo haddii la sameeyo tusaale ahaan oo kale maamul goboleedyada jooga ciidankaas budgetkooda iyo maxaa la yidhahdaa mushaaharaadkooda dekedaha dalka shaqeeya haddii looga qoro mushaharkooda ama maxaa la yidhahdaa maraakiib maalinba dekeda ay gash ay gado hal mar hal markab maxaa la yidhahdaa sidoo kalena la qaybsado mushaharka ciidamadaas sidii loo waxayn lahaa de qaabka lagu maxaa la yidhahda ciidanka loo keenayana de waan iska garanaynaayo de waa sida four point five kun weye ma garatay
barnaamijka oo la socday barnaamijka aada baan usoo dhaweynayaa oo tashigii maamul goboleedada iyo dowladda federaalka ay ka tashadeen badda soomaaliya waa barnaamij lalaha umaleynayo in lala habsaamay oo la rabay mar hore in laga tashado oo laga wada hadlo badda soomaaliya waxaa la odhan karaa waa badda ugu weyn africa waxayna u baahan tahay dhaqaale badan in loo helo waan dhowahay xasan ayclow marka hore ku salaamaya magacaygu walaal maxamed mursal weeye waxaan ku magac dheerahay samadoonka runtii barnaamijkan muhiimka ah markaan guda galo oo aan ra'yigayga iyo siday la tahay aan ka dhiibto runtii waxaan odhan karaa waa barnaamij laga gaabiyey laakiin hadda waktigii ugu habboonaa oo loo baahnaa kusoo aaday barnaamijkan wadatashiga dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe barnaamijkan u samaynta waxa weeyaan ciidan badda dheer dheer ee waxa weeyaan khayraadka badan leh ee dalkeena ilaahay ku manaystay in loo sameeyo ciidan amnigiisa suga oo waxa weeyaan aad baan usoo dhaweynaya waana u sanahay waxaana ku talin lahaa ee dhammaan waxa weeyaan sida maamul goboleedyada qaarkood oo leh ciidamo ee lagu magacaabo waxa weeyaan ciidamada badda ee u gaarka ah ama waxa weeyaan u xilsaaran in ay dhammaantood lawada hoosgeeyo ciidan ay ka amar qaata ama waxa weeyaan ay taladeeda leedahay dowladda federaalka in dhammaan laysku dhafo lagana tala qaato waxa weeyaan